bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada haramcad oo xalay u weeraray saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose xaalad aan caga badan ku taagnayn oo saakay ka jirta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dad isku qoys ah oo miino ay kula kacday deegaan toddobayilabaatan kilomitir u jirta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose laba nin oo soomaali ah oo loo xukumayo dembiga aftuubkii wariye maraykan ah dowladda federaalka soomaaliya oo go'aan ka soo saartay muwaadiniin ku xidhan xabsiyada dibadda iyo ruushka oo kor u qaadaya galaankalkiisa afrika si uu taageero uga helo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha saddexaad ee maarso sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana u diyaar garoobaha iyaga iyo faahfaahsan aynu ku bilownay ciidamada haramcad ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada haramcad ayaa xalay waxa ay weerar lixaad leh ay ku qaadeen saldhigka ama saldhig ay al-shabaab dhowaan ay ka furteen deegaanka ama ay ka sameysteen deegaanka sabuun ee duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaasna waxaa ku sugnaa ciidamo kala duwan oo ka tirsanaa al-shabaab weerarka oo bilowday weerarka oo bilowday xilligii salaada cishaha waxay ciidamada ee dowladda dhowr jiho ay ka weerareen fariisamayaasha al-shabaab ee saabuun waxaana lasoo warinaya halkaasina dagaal xoogan uu ka dhacay kadib markii ciidamada dowladda ama ciidamada haramcad ay halkaasi ay weerar xoog leh ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaana halkaasi waxa ay ka sameeyeen iska caawinad ay isaga caawinayaan ciidamada haramcad oo iyagoo xalay weerar ay weerar ku qaaday saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka sabuun ee gobolka ama degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahino dheeraadna ama khasaare kala duwan ayaa dagaalkaasi ka soo baxaya inkastoo aan la ogeen khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay dhinaca kalena xaalad aan cago badan ku taagnayn ayaa saakay ka jirta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa lasoo warinayaa saaka in halkaasi ay ka jirto saansaan colaadeed oo u dhexaysa ciidamada militariga somalilan iyo kuwa deegaanka s s c ciidamada maamulka somalilan ayaana waxaa lasoo warinayaa iyo sidoo kale kuwa deegaankaba in ay helayaan gurmadyo kala duwan oo u imaanaya labada dhinac saakay ayaana xaaladdu waxay tahay mid aan caga badan ku taagnayn iyadoo waqti weliba la filan karo in halkaasi mar kale dagaal uu ku dhex maro ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa deegaanka s s c ciidamada somalilan ee ku sugan ee aagka kooja cadde ayaana shalay kalab waxay burburiyeen xarun shirkadda biyaha nugaal ee ku taala duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana halkaasi ay ka aftuubteen laba ka mid ah shaqaalihii shirkadaasi ciidamada ama ciidankan ka amar qaada daliska daliska maamulka somalilan iyo hargeysa waxay rasaas la dhaceen oo ay dib qabasiiyeen dhammaan mashiinadii iyo sidoo kale agabkii kale ee shirkadu ay ku lahayd magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haatana waxaa lasoo warinayaa in halkaasi laga dareemayo saasaan colaadeed iyadoo waqti weliba laga cabsi qabo in mar kale uu dagaal halkaasi ku dhex maro ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa deegaanka s s c oo iyagu maalmihii ugu dambeeya halkaasi dagaalo qaraar uu ku dhex marayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo ku sugan dooxana waxa uu sheegay in xal deg deg ah laga gaari doono dagaalka u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee iyagu ee halkaasi ku sugan dhinaca kalena dad isku qoys ahaa ayaa miino waxa ay kula kacday deegaan todobailabaatan kilomitir u jirta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka sool waxaa waraysigan oo dhinacyo badan daabanaya la yeeshay wariyaheena cabdiqaadir cusmaan indhow xildhibaan ka tirsan ama xildhibaan ku sugan ee halka ay rabshaduhu ay ka dhaceen
waa mahadsantahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii masiibaa ka dhacday meeshaas dad iska reebiye ah oo runtii guuraayay oo meeshii ay deganaayen ka guuraan meel kala degaan rabay ayaa gaar dadkaan soomaalida way wada ilbaxday oo baabuur baa lagu guuraa baabuur taayariiro biyaha qaada reerkii guuraayay miina la kacday oo qoys hal qoys ahay kadib miinadii marka la maqlay kuwo kalea u gurmaday ayagana gaari kaxaystay kii kalena miina la kacday labadiiba waa gartay marka waa halkee
waa meel la yidhahda gubakibir iyo inta udhexaysa gala saaxiibeed meel la yidhaahda wadadan dheer afadow aado ayay kasoo guureen wadada inay ka leexdaan kulley meel kale dagaxila jiraan lagu jiraa biyaha loo dhawaanay dhinacda sheekaisaa isleeyahay marka wasiibadaasaa dhacday ilaahay u naxariisto dadna waa ku dhamaadeen dadna way ku dhaawacmeen waa gartay waxaa igu maqaalaa in deegaanku uu hoos tago janaac cabdale oo duleedka kismaayo ah
maya deegaanka waa run waxaa hor soddon kilomitr wuxuu u jiraa meesha la yidhaahda janaac cabdulo labaatan iyo toddobada magaala kismaayo ugu jiraa ma garat waa gartay
deegaanka deegaan aada u naqaano waaye kismaayona wuxuu u jiraa toddoba iyo labaatan maxaa yeele janaac cabdulla wuxuu u jiraa soddon kilomitr waa garta marka waxaa rabaa inaad marka hore noo sawirto siday wax u dhaceen dadkan guurayay xogtu waxay sheegaysaa inay miinadu ay la kacday dadkan reer guuraaga ah oo iyaga oo goob kale oo tacsi kusii jeeday bal marka sawir haddaad dadka ka siiso siday wax u dhaceen
maya maya meel tacsi umna reerka reer guuraayo ahaa caruuraa saarneed haweenkiyaa saarnaay odayaal odaygu hadda meesha ku dhintid oday sideetan jira waaye gabdhi gabdhihiisi iyo gabdhi wiilishiisa qabeen iyo dad badanaa saarnaa marka gaari reer guura ay ahaayeen dadka waa ilbaca guuri jiray waa badanaa laguma guuro waxaa lagu guuraa gaarida yararka oo biyaha qaado biyaha ku dhaansadaan marka reerkii guura ay la kacday markii la maqlay meeladiina gaari kalaa baxay oo gurmad ah kiina mayno kalaa la kacday waa garta marka qaybta hore khasaaraha waa imisa inta aada og tihiin
isku hadda waxaa dhintay waa ilaa toddoba qof dhaawacan ilaa lix waaye kuwa garaabana waa jiraan ina waxay dhici doona ilaahbaa og intaasaa dhacay waxaa kaloo ka horreeyey oo dhacay dagaal janaac cabdalla ka dhacayaa jiray oo ciidamada shabaab ay soo weerareen marka dadka marka dadkan dambena dad guura ay ahaayeen oo waaga markuu baryey kadib ay guuraayeen waxay u socdeen kolley aad bedelashoog waxay u socdeen dhinaca biyaha dhashiigaa loo dhawaada xabta jilaala lagu jiraa marka dad saasay ahaayeen waa gartay marka dadkan reer guuraaga ah qaybta hore oo ay miinada la kacday ma waxay ahaayeen caruur iyo dad waayeelo ah gaadiidkii ay saarnaayeen bay la kacday
dadka aniga aan kuu sheegaya ma qof iska cabiraya ma ihiye dadka hadda meeshaas ku dhammaaday ilaahay ha uda naxariisto qofkii ugu fog toddoba toddoba odayaa isku tirsanaa toddoba toddoba markaa toddoba toddoba isku tirsanaa ama lix ama shan waa qoys hal qoys waayo anigana qoyskayga ah runtii allaha u naxariisto inta dhaawacan ilaahay ha u caafiyo ha boogadhayo nimankan labadigiita masiibada ayaa miino dhulkii ka buuxiyeen ummadii xoolahay la kacdaa dadkay la kacdaa waa waxa uu dee kulley uu naflacaayo meel walba wax ku ridaya waaye meel walba wax ku aasaayo marka dadkaan saasay ahay hadeer macana waa garta marka goobta haddii aad dadka u sawirto ma meel ay ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ku sugan yihiin ma aag lagu dagaalamay bal goobtay miinada kula kacday dadku haddaad u sawirto
meesha dagaalka ka dhacay soddon kilomitr u jirtaa magaaladana waxay u jirtaa labaatan iyo toddoba san hore kugu sheegay deegaanka tuulada gubakibir la dhahaa dhinaca dhasheega waxay ka jirtaa dhinaca bilixa marka wada jidkan ciidamada aadaay ka baxaya maxaa yahay buulaguduud ee janaac cabdul aadaye iyo jidkan kale afmadow aadaye meel oo dhexaysa waaye sidan kuu sheegana waa sidan kuu sheegay janaac cabdulla waa lixdan toddoba iyo labaatan kismaayo u jiraan meesha wax ka dhacen janaac cabdulla waxay u jirtaa soddon marka dadkaan dad guuraayay waa caruurtii naagihii oday sideetan jir sagaashan jira ku jiray nin hablaha ku jiray oo waayeelaha caruur yaraa ku jirtay kadib markii la maqlayna dadkii kale gaari qaatay aaday haddana ayagana miino kale la dhulka dhulka dhanaa wada buuxa meel la maray meel kastoo jirta wax baa ku jiro
waa garta marka halkay dadkan kale iyaguna ay miinada kula kacday ma goobtii kuwii hore ay kula kacdaa mise waa meel kaleo iyaduna masaafo u jirtaa
intayba gaaran dhexda intay sii mareen miinada kacday waa garta marka tirada dhimashada iyo dhaawacyadu wadartu waa imisa
waa dhowr iyo toban waaye dhimashada waa toddoba dhaawacana waa lix ama toddoba marka adiga waa dhowr iyo toban waaye mar- marka eh, dadka dhaawacyada ah eh, haatan eh, xaaladoodu waa sidee ma gudaha magaalada kismaayaa la geeyey Wallahi waxay dhici doona ilaa qaar kamid a waxaa lagu dabiibayaa magaalada ismaaciil lagu dabiibaya marka xildhibaankii deegaanka baa tahay eh, eh, qorshihiinu muxuu yahay oo dadkan xaaladan ay ku dhacdaa
wallahi dadka musiibada soomaaliya hayshato waa dadaal la- waa la wadaa dowladda iyo ummadda soomaali dhan kolley waxaa dhibaatadan samaynayana waa la yaqaanaa oo dadkaas waayaan kuu sheegay khawaarijta ah marka insha allahu ayagaas markay meesha ka baxaan dadka way nasan doonaan ilaahay idinkii Wa- waa gartay marka eh, bal eh, dadku haddii aad sawir guud aad ka siiso eh, goobaha haatan dadkan ay waxyeeladu ay ku gaartay eh, sidee bay ku fududaatay in dhaawacyadan la geeyo eh, magaalada kismaayo maadaama aad sheegtay in dhulku wada miinaysan yahay
yahay kaas wareysigaasna aynu halkaa kaga imaano dhinaca kalena laba nin oo een, soomaali ah ayaa loo xakumay dembiga afduub wariye maraykan ah laba nin oo soomaali ah ayaa loo heystaa dembi ah inay gacan ay ku lahaayeen afduub soomaaliya lagu geystay wariye u dhashay dalka maraykanka kaas oo burcadbadeed soomaali ah ay lacag madax furasho ah ay ka qaateen dowladda ama dacwad oogayaal maraykan ah ayaa sheegay in labadani nin ee soomaalida ah lagu helay dembi ah inay gacan siiyeen kooxo burcadbadeed ah oo soomaali ah oo madax furasho ka qaatay wariye maraykan ah oo u afduubnaa muddo laba sano iyo bar ah mid ka mid ah ee labada nin ee soomaalida ah ayaa haysta dhalashada maraykanka sida lagu shaaciyey warbixin ay ka qortay wakaalada wararka ee Associa- associated press Max- maxamed tahliil maxamed iyo cabdi yuusuf xasan ayaa lagu kala magacaabaa labada nin ee soomaalida ah ee dembigan loo haysto waxaana xeer beegidda heer federaal ee dowladda maraykanka bartamihii bishii febraayo soo bandhigtay cadeymo muujinaya in labada nin ay wariyaha ay shirqooleen wariyahaasi oo lagu magacaabo michael ayaa dhalasho waxa uu ka haystaa maraykanka iyo sidoo kale jarmalka waxaana lagu afduubtay magaalada kaalkacyo ee gobolka mudug xilli uu howlgallo shaqo ama howlo shaqo u yimid soomaaliya sanadkii laba kun labaiyo tobankii inkastoo wariyahaasi uu ka shaqaynayay warbaahin laga leeyahay dalka jarmalka haddana wuxuu waday cilmi baaris ku saabsan arrimaha burcadbadeedka soomaalida sidaasi ayuuna ku yimid magaalada kaalkacyo oo lagu afduubtay xilligaasi afduubayaasha ayaa dalbaday labaatan milyan oo doolar waxaana ay baahiyeen muuqaalka wariyaha oo hub culus ee lagu handadayo sanadkii laba kun afariyo tobankii ayaa wariyaha lagu sii daayay lacag madax furasho ah oo ay qoyskiisa ay bixiyeen taas oo gaaraysa hal dhibic lix milyan oo doolar waxaana dib eh, ula midoobay reerkiisa maxamed tahliil oo ka mid ah ragka loo haysto kiiskaasi ayaana la sheegay in xilligaasi uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada soomaaliya ee balse uu shaqadiisa uga tegay inuu hogaamiyo kooxdii burcad badeed ama burcadda ahayd ee haysatay wariyaha cabdi yuusuf oo isna ah ninka kale ee kiiskan loo haysto ayaa la sheegay inuu mas-uul dhinaca amniga ah uu ka ahaa mudug oo ninkaasi wariyaha ah lagu haystay ayaa qayb ka noqday ee dadaalada madax furashada looga raadinayo reerka wariyaha ee maraykanka kasoo jeeda dhinaca kalena haddii aynu eegno dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay go-aan ay ka soo saartay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada caalamka dowladda soomaaliya een, ayaana war ka soo saartay dhallinyaradaasi ku xiran xabsiyada caalamka ra-iisul wasaaraha ama ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka een, ayaana isagu go-aan ka soo saaray dhallinyaradaasi ku xiran xabsiyada caalamka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalex axmed jaamac ayaa gudoomiyey shir guddi hoosaadka ama shirka guddi hoosaadka golaha wasiirada ee diirka ee diirka soomaali dun- soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah la qabtay saacadihii lasoo dhaafay shirkaasi ayaa looga hadlay ansixinta siyaasadda qaran ee qurba joogta soomaaliyeed oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah shirka ayaa sidoo kale looga dooday hanaankii loo soo celin lahaa dadka soomaaliyeed ee ku go-doonsan meelo badan oo adduunka ka mid ah muwaadiniin soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ayaana ku jirta xabsiyo kala duwan oo caalamka kuwaasi oo baahi weyn u qaba in loo fududeeyo sidii ay dalkooda hooyo ay dib ugu soo laaban lahaayeen iyagoo nabad qaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaana tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay sidii muwaadiniinteeda ku xiran jalasha kala duwan ee adduunka ay si nabdoon ama si nabad ah ugu soo celin lahayd dalkooda saalex axmed jaamac ayaa cadeeyey in dowladdu muhiimad gaara ay siinayso qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool wadamada caalamka oo kaalin weyn uga jira dowladnimada soomaaliya halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan iyo muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda ruushka ayaa kor u qaadaya kalaankalkiisa afrika si uu taageero uga helo qaaradda afrika danjiraha dalka ruushka u fadhiya dalka malawi ayaa sheegay inuu rajeynayo in hogaamiyaasha afrika ay ku baaqaan in lasoo afjaro cunaqabadeynada caalamiga ah ee ka dhanka ah ruushka xilli la filayo inuu qabsoomo shirka u dhexeeya afrika iyo ruushka nicola kroslovic ayaa faaladan bixiyey xilli uu ruushka ugu deeqay ee dalka malaawi ilaa labaatan kun oo tan oo ah agabka ee bacriminta beeraha dalka dadka faaleeya siyaasadda ayaa iyagu u arka in in tallaabadani uu ruushka qaaday uu uga dan leeyahay inuu ku kasbado taageerada diblomaasiyadeed ee dalalka afrika si uu taageero uga helo dagaalka ugu helo dagaalka uu kula jiro wadanka ukraine taageeradan bacriminka beeraha ayaa noqonaysa oo keliya saddex boqolkiiba baahida guud ee dalkaasi uga baahan dhinaca agabka bacriminta beeraha taasoo gaaraysa ilaa iyo lix boqol oo kun oo tan wasiirka beeraha malaawi ayaa sheegay in tallaabadii ay waxweyn ama tallaabadani ay waxweyn ka darayso wax soo saarka beeraha ee dalkaasi taas oo u fursan oo fursan fursan fursad u siinaysa in ay qudiyaan ilaa afar boqol oo kun oo qoys taageeradan ayaa qayb ka ah heshiiskii ay ka odeynaysay qaramada midoobay ee dib loogu furayay in sareenka iyo agabka bacriminta dibadda looga dhoofiyo degadaha ku yaala badda madow a b ayaa kasoo xigatay danjiraha in uu filayo in hogaamiyaasha afrika ay ku cadaadin doonaan in meesha laga saaro cunaqabadeynada saaran moscow marka uu qabsoomo shirka udhexeeya ruushka iyo afrika kaas oo la filayo inuu dhaco bisha julaay soo socota danjiraha ayaa sheegay in ruushku uu afrika ugu deeqay ilaa iyo laba boqol iyo lixdan kun oo tan oo ah agabka bacriminta beeraha gudan dhegeystayaal warkii subax oo aad kala socoteen raadiya dalsani muqdisho wanaginta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalxil